qodobka walaalo waxa weeye anagu talo aanu siinayno dowladda federaalka oo aanu ka codsanayno in ay dib u eegto go-aankaas dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu ay qaadatay oo markii anagu anugo cid kala u hadlimaya puntland baan uhadlayaa maamulkeeda iyo iyo dowladeeda noola muuqday inuusan ahayn mid marka isleeyahay xaaladda markaa taagan ku haboon marka talo aanu siinayno dowladda inay dib u eegto go-aankeeda xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga marka anagu ra'yigayga un baan mucaabiraynay iyo waxa ay yahay mowqifka dowladda puntland halka kusaabsan oo aanu talo ku siinayno dowladda federaal anagu mar walba waxaanu siinaynay talada oo aanu aanu lahayn halooga dambeeya dowladda federaalka ah mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkayga wuxuu yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda marka de dabcan dowladda haday go-aan qaadatay in dowladda markaa lagula taliyo loo sheego fikirkayga wuxuu yahay ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamkaahi dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican aan lala ordin marka anagu hadda muddo hadda laba bilood iyo xoogaa kasoo wareegtay arrintaasna kolley dowladda waanu kala tashino waana u sheegnay wixii fakarka iyagu iyo hawsha iyada kusa may haddana waxaa noo muuqda arrintan inay aysan ahayn arrin hadda dhawaan xalismaysa oo de haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fudaanayso de dabcan muhiimadba ma ahaateen lakin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso loona ba loona baahan yahay iyaga in arrintaa wax laga bedelo marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan ee la xiriira dhibta ka taagan galabka marka taa ayaa keenta waktiga hay hadda inaan arrintaan aan wax ka mid ah hadeer wax ka jiraah ma jiraan annagu waxa weeye haddaan su-aasha hadda su-aasha laftigeeda waxaan rabaa inaa la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu marka de sabab hadda kelifi kastana ma garan karo waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya puntlandna dee barnaamijyo gaaro ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyagii maanta da bishii carafada intaasu milyan xoolaha u dhoofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya anaga puntland ahaan de waxa anaga qadar naga soo gaara ma jirto de in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo in la taag annaga wax cid cid kale waddan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah maogtahay dowlad hebel baa qaadatay annaguna aan qaadano maaha jawaabta saxda ahi mar walba waxaa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya marka cid kale go-aankeeda annaga wax nagama khuseeyaan waxa wax naga khuseeyaan waxa weeye dowladda soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go-aanimada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo in waxaa fiican de dabcan in aada looga fakero oo laga wada tashado oo markaasta go-aanka saxaha la qaato dowladda puntland si mugle ayay dowladda federaalka soomaaliya waana la shaqaysaa wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka puntlandna de waxay ka tirsantahay dowladda federaalka laakiin marka qaarkood anagu ra'yiga aan diibanna de waxa weeye dadka puntland xaq bay uleeyihin ma jirto inaba leekaatee wax ka dhexeeya dowladda puntland waxaan taageero ahayn u hayso dowladda federaalka ma jirto waana la shaqaynaysaa waxayna jeceshahay inay horumarto inay xaalad kastoo adiga ay ka gudubto in dalkan hor loo qaado masiirkiisa la horumariyo hawlaha yaallo oo tirada badan oo mustaqbalka soomaaliyana laga wada shaqeeyo si dhow loola wada shaqeeyo waxaan wanaag iyo saaxiibtinimo ahayn oo ka dhexeeyaana ma jiraan annaga iyo madaxda dowladda federaalka waxaan wanaag ahayn oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo puntlandna ma jiraan dowladda puntlandna si mugl ayay utaageersanta dowladda federaalka maya walaal wixii dowladda federaalka xaq uleeda xaq bay uleedahay dastuurka laftigiisaa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq uleenahay inaanu talo wax ku yeelano laakiin go-aankaan qaadanay hadi anagu dowladda talo un baan siinay rol dowladdu soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo puntland qaadatana meeshaan ma jiro awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadu ay hadda hayashatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan ucabirno una sheegno talana ku siino intaas weya xaasha kusaabsanta aniguna deelaha xaa xalay ilaa maasaaka safar baan soo ahaayo boos garow aan ka imilo hadda boosaan joogaa marka laakiin dabcan waa lagama maarmaan in aan wada hadallo oo wax iska dhida arrinta iyada insha allah dawladdu dee anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister labadaba shaafican bay hayaan dawladda somaliyana de waa cusub tahay hadda wakti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaas waxaasaa jira ma jira dabcan wakti in la siiyo ubaahantay dawladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero maya adeer waxa weeye dawladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxaa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taa micneheedu maaha de markii fikir lagu lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha adeer macani waxa weeye waa dhaqan waxaan maleynayaa waa taas siyaasad ma aha dee dhaqan dawladnimona ma aha waxa weeye dawladdu waa ra'yiga waa waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo loo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dee dawladnimada saa kuma shaqayso dawladnimana saa ku jiri mayso bisaa loo dhaqmo